بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo siddeedaad min suurati alacraaf qaala allahu tacaala qaala almala'u aladiina istakbaruu min qowmihi lanukhrijannaka yaa shucayba waaladiina aamanuu macaka min qaryatina aw latacuudunna fii millatina qaala awalow kunnaa kaarihiin waxaynu ku soo jirnay suurat alacraaf waxaa halkan ka qaadanaynaa qoladii nebiyullaahi shucayb loo diray calayhi salaam qoladaas oo qisadooda aynu ku soo dhex jirnay markii uu la hadlay nebiyullaahi shucayb nebiyullaahi shucayb waxaa la yidhaahdaa khadiiblambiyaa ambiyada khadiibkoodii waxa weeye mar hadduu hadalka u kaco oo qabsado inuu hadlo oo u istaago waa khadiibul ambiyaa oo wuxuu si la yaqaan oo bayaan ah uusan waxba ka tegin buu u dhammaystiraya markaas isaga hadalkiisa waa soo qaadan jawaabtii ay bixiyeen baynu halkan ka qaadanaynaa qaala almala'u qaala almala'u aladiina istakbaruu min qawmi qaala almala'u qaala aladiina istakbaruu min qawmi qoladaas markii ay jawaabta bixinayeen jawaabtoodii waa tan qaala almala'u aladiina istakbaruu min qowmih qaala almala'u mala'i waxay dhaheen kuwii madaxyoweynta ahaa oo markaa kuwii joogay kuwii indhuhu qabanayeen ah oo qalbiga buuxinayadoo haybadda dadka markii la eego ama lala joogo dadka qalbigooda buuxiyoo haybadda le ah aladiina kuwaasoo istakbaruu iskibriyey oo min qowmihi isaga qowmkiisii ah waxay dhaheen lanukhrijannaka ku saarneen oo ku saarneen oo ku saarneen dhaari waxayt waa dhaar la wallaahi lanukhrijannak wallaahi lanukhrijannak inaan ku saaraynaa yaa shucaybu shucaybow adiga waa ku saaraynaa iyo wladiina kuwa aamanuu rumeeyey macaka macaada rumeeyey min qaryatina qaryadayada iyo magaaladayada iyo degaankanaga ka saarneen oo ka saarneen aw amase latacuudunna fii millatina haddaysan taasi dhicinna noqoteen fii millatina diintanadii diintii gaalnimada ahayd wey labadaas axadulamrayn labadaa mid waa in la helo imaa ikhraaj shucayb iyo ciddii rumaysay ee raacday in la saaro wa imaa cawda noqosho ilaa millatihim diintoodii hore in shucayb ku noqdo kuwii rumeeyena ku noqdaan oo diintaasi kufri iyo gaalnimo ah labadaa mid waa in la helo inaan ku saarno iyo inaad ka noqonaysa waxaa qaadatay anta wahum adiga iyo iyaga ku raacayba diinkanagii hore waa inaa u noqoto lanukhrijannaka marka waa u hanjabayaan way dhaaranayaan qofkii haddii meeshii laga saaro oo deegaankiisii iyo dalkiisii iyo dadkiisii laga barakiciyo oo laga qixiyo waa dhibaato weyn qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb awalow kunnaa kaarihiin awalow kunnaa atujbiruunana ma annaga mana dirqinaysaan oo mana saaraysaan waddanka miyaad naga saaraysaan mise waxaa nagu khasbaysaan diintiinnii inaan ku noqonno low kunnaa kaarihiina xataa haddaan nahay kuwa diidan oo kahanaya oo nacsan xataa haddaan kaarihiin nahay mana khasbaysaan masaasaa nagu samaynaysaan awalow kunnaa kaarihiin aanba ahaana kuwa kahanaya oo diidaya oo aan rabin aanba ahaanne ma saasaa yeelaysaan oo nagu khasbaysaan istifhaamku waa inkaariyo arrinkaasi maaha weeyaan arrin munaasaba awalow kunnaa kaarihiin qad xaqiiqe wuxuu yidhi nebi shucayb iftaraynaa waa iftiroonnay cala allaahi ilaahay dushiisa kadiban been ilaahay baanba been ku dul iftiroonnay in cudnaa haddaan noqonno fii millatikum idinka diinkiinna bacda id najaana allaahu ilaahay intuu naga badbaadiyey dabadeed minhaa xaggeeda middaa hore ow la tacuudunna fii millatinadaas awalba nebi shacayb marna iyaga milladooda hor iyo gadaal midna uma soo marin kulama jirin laakiin maadaama dad isaga rumeeyey ay miciisa yihiin bay markaa hadalkii saas looga cabirayaa aw latacuudunna noqoteen fii millatina qaala walow kunnaa kaarihiin qad iftaraynaa cala allahi kadiba oo ku noqoteentaa sidii nebi shacayb awal kula jireen oo kale kuwan isaga rumeeyey baa awal soo maray mooyeen gaalnimadaas iyo waxaase isagu wax shaqa ah weligood ilbiriqsina kama mid noqon baa layidhi qad xaqiiqe iftaraynaa waaba iftiroonnay cala allaahi ilaahay dushiisa kadiban been in cudnaa haddaan noqonno fii millatikum idinka milladiina iyo diintiinna bacda id najaana allahu intii ilaahay naga badbaadiyey dabadeed minhaa xaggeeda oo ilaahay iimaan nagu badbaadiyey oo ilaahay hanuunkiina tusay waxaa la yidhi waa arrinkaani waxaa la yidhaha ta'yiis waa tay-iis lilkufaar gaaladaa la quusinayaa waxaa laga quusinayaa marna inaan diintoodii lagu soo noqonayn haddaanba ku noqonno intii ilaahay naga badbaadiyey dabadeed ilaahay dushiisa kuwa been ku iftirooday baan bannahayba wamaa yakuunu lanaa annaga dow nooma aha maa yembaqii lanaa dow maaha walaa yaliiqu laa'iq maaha walaa yasixu ma ansaxayso waxa weeyaan intaasba waa keenaysaa wamaa yakuunu lana annaga nooma ahaanin an nacuuda inaan noqonno fiihaa milladaas dhexdeeda diinkiinii hore wey diinka a haysataan ilaa an yashaaa allahu ilaahay inuu doono mooyaane rabbunaa ah rabbigan laa yenbaqii walaa yasixu lana down nooma aha mana asaxayso laa'iqna mabaha iyo munaasib milladiinna iyo diinkiinna inaan ku noqonno ilaa an yashaa allah waa maxay ilaahay hadduu isagu xaggiisa ka doono in xaalka yaga inta la bedelo khudlaan iyo dulli iyo hoog iyo isbeddel taas xukunkeeda dhaca mooyaane taasna macnaha marna diinkiinna ku noqon mayno bixaalin min alaxwaal wey marnaba bacda id najaana allahu minha wamaa yakuunu lanaa an nacuuda fiiha ilaa an yashaa allah dee ilahay isagu wuxuu doono qadihiisa iyo xukunkiisu ku dhacaan taas waa soconaysa marka marna diinkiina ku noqon mayno mooye wasica rabbunaa rabbigana waa waasac ahaaday kulla shayin shay dhammaantiis cilman cilmibow ilaahay ugu waasac ahaaday wasica rabbunaa rabbiga yaa u waasac noqday buu yidhi kulla shayin shay dhammaantiis cilmaa min jihati cilmi shay kasta ogaal ayaa ilaahay iyo cilmi ayuu ugu waas ahaaday cilmigiisu wuxuu u waasac noqday kulla alashyaa wax kasta ilaahay mid og weeyaan qad axaada bikulli shayin cilmaa sidaa weeyaan cala allahi ilaahay oo keliya an tawakalna anagu tala saarannay ictimaaduna cala allah annaga cuskiimahayagu waa ilaahay wahuwa alkaafiyu liman tawakala calayh ilaahayna waa midka ku filan oo kaafiya ciddii tala saarata tawakalnaa cala allah sidaa weeyaan hadalka mu'miniintu rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyow nebi shucayb baa u baxayo weli wuu wadaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyow iftax kala xukun baynanaa annaga iyo wa bayna qowmina qoomka yaga dhexdiisa bilxaqi xukunkaada xaqaa ee aan jawrka iyo leexashada iyo iilashada iyo dulmiga lahayn ilahu nugu kala saar min alfataaxati laga keeno iftax ya iftax oo fura maaha iftax kala xukum weeyaan ilaahayo xukum baynana iyo wa bayna qowmina bilxaqi bixukmika alxaq wa anta ilaahayow adiguna khayru lfaatixiina baa tahay khayru lxaakimiin wey inta xaakimiinta ah kan u khayr badan baa taa ilaahayo intaa markuu yidhi iyagii baa jawaabti ku noqday wa qaala almalaw mala'i waxay dhaheen waa dabaqada sare weeye dadka aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi isaga qoomkiisiiya lain ittabactum haddii aad raacdaan shucayban shucayb haddii aad raacdaan dadkii bay la hadlayaan kuwii fajarada ahaayo gaalada ahaaba kafaradii baa hadlaya haddii aad shucayb raacdaan innakum idinku hadalka adkaynaya idan wakhtiga aad shucayb raacdaan lakhaasiruuna laan bay ku dareen lakhaasiruuna tabta u dheheen baa looga xikaayoonaya innakum idinku idan xilligaas aad shucaybba haddaad raacdaan lakhaasiruun kuwa khasaaray baabatiin khasaaro daa'ima kuwa ku sugan baatiin shucayb haddaad raacdaan waa khasaardheen bidhe inakum idan lakhaasiruun faahadad waxaa qabatay hum iyagii alrajfatu baa qabatay rajfadii waa silsiladii lullulkii weeyaan gariirkii iyo saaltayntii weynayd taas baa ku dhacday fa asbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim daarahooda dhexdooda jaafimiin kuwa yaalyaal jaafimiina mayitiina kuwa mayd ah jaafimiina cala rukab kuududaha jaafimiina kuwa kuududa oo saa u yaalla oo si qaabdarro ah yaa u dhacsan sida kuwaasi noqdeen olowyaha saas ugu arruman aladiina kuwa kadabuu beeniyey shucayban shucayb kuwa beeniyey mubtadi kaan lam yaqnaw fiiha waa khabarkii kaanhum lam yaqnaw waaba iyagoo aan ku nagaan shacnigu waaba isagoo ah lam yaqnaw fiihaa iyagoo aanba ku nagaan weligood baa moodaa waxa weeye guryahoodii camirnaan jiray weligoodba inaysan ku nagaan baa moodaa meel la joogi jiray meel la deganaan jirayba ma ahaba aladiina kuwa kadabuu iyagu hadeer waa iyagii yidhi haddaad raacdaan waxay ka dhigan tahay shucayb yaan la raacin ee halla beeniyo markaa ilaahayna muxuu yidhi aladiina kadabuu shucayba shucayb kuwa beeniyey kaan lam yaqnow antaas mukhafafatu min ahaqiila kaanhum lam yaqnow fiihaa waaba iyagoo aan ku nagaanin fiihaa fii diyaarihim daarahooda iyagoo aan kuba nagaan baa moodaa weligood barwaaqada halkan inay ku soo heleen maba moodidba ku soo celi aladiina kuwa kadabuu beeniyeen shucayban shucayb kuwa beeniyey kaanuu waxay ahaadeen hum iyagu alkhaasiriina kuwa khasaaray ilaahay baa iyagaa waxay dhaheen shucayb qofkii raacaa khasaaray ilaahayna wuxuu yidhi shucayb kuwa beeniyey baa khasaaray warka xaqiiqada waa kaa wadweeyey dambe kuwa shucayb beeniyey kuwa khasaaray khasaarada rasmiga ah kuwaa weeyaan waa baabi'een waa dhinteen meyd bay meesha ku dhooban yihiin u yaallaan fatawallaa waa iskaga jeensadeen canhum xaggoodii iyagoo wada meyd ah oo yaalyaal buu xagga uga jeensaday sidaynu shalay soo marnoo kale wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkaygiiyo meyd waa dhinteen laqad ablaqtukum anigu waa idin soo gaarsiiyey risaalaati rabbii rabbigay risaalaadkiisii wa nasaxtu waana idiin naseexeeyey lakum idinkana waa idiin naseexeeyey laakiin wuxuu ka tiiraanyinsay raacid la'aanta ay raaci waayeen naseexadiisa ay aqbali waayeen iimaan la'aanta iyo gaalnimada ay ku dhinteen cadaabka ay ku waarayaan anigu waa idiin naseexeeyey buu yidhi wa nasaxtu lakum fa kayfa seebaan aasaa ugu tiiraanyoonayaa fa kayfa aasaa see ugu tiiraanyoonayaa calaa qowmin qolo dushood qoomkaasoo kaafiriina kaafiriin oo gaaloobay kayfada istifhaamka mataqaanaa waa bimacna nafyi laa aasaaway maba u tiiraanyoonayo calaa qowmin kaafiriin qolo kaafiriina ee gaalowday oo ilaahay rusushiisii beenisay kayfa axsan see ugu tiiraanyoonaya qof aan mudan in loo tiiraanyoodo qolo diiday ilaahay waxdaaniyadiisi qolo beenisay ilaahay rusushiisi see ugu xanuunsanaya see ugu tiiraanyoonaya u tiiraanyoonmaya wey fa kayfa asaa calaa qowmin kaafiriin wma arsalnaa fii qaryaةi min nabiyi إla أkhadnaa أhlha bاlba'saaءi wالضaraa'i lacallahum yadarracuun halkan ilaahay markuu inoo soo tilmaamay qisooyin ambiye la xidhiira nebi nuux baan soo qaadanay nebiyullaahi huud baan soo qaadanay nebiyullaahi saalix qisadiisi baan soo qaadanay nebiyullaahi luud qisadiisi baan soo qaadanay nebiyullaahi shucayb qisadiisi baan hadda qaadan markii la sheegay kuwaas ummadahoodii dhibaatada ku dhacday iyo cadaabka iyo sidaan wacdigu waxba u tarin halkan waxaa laynoo tilmaamayaa sunnada ilaahiyada ah ee soo jireenka ah ee ugu sunnaha kuwa ambiyadiisa beeniya in laga aargoosto taasaa laynoo sheegaya tartiib tartiib oo se ah qoladaas marka hore waxaa lagu qabanayaa bilba'saa'i wadaraa dhibaataa lagu qabanaya hadday dhibaatadaas soo noqon waayaan waxaa lagu qabanayaa nicmo iyo barwaaqo iyo khayr iyo barwaaqo sooran baa loo dhiiba taasna hadday macnaha soo noqon waayaan oo shubrin waayaan iyadana ba'sigii baa lagu soo celinaya badshi iyo qabashaa lagu soo celinaya intaa markii laynoo sheego qisadii nebiyullaahi muuse iyo fircoon dhex madhay oo cibrooyin badan iyo wacdiyaal waaweyn ay ku dhex jiraan baynu qaadanaynaa insha allahu tacaala haddaba fiiri qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaa maanan dirin fii qaryatin qaryo min nebiyin nebiyan nebi maanan dirin min nebiyin nebi maanan dirin mafcuulkaa waa minta lagu daro oo iska jaa'iska ah wamaa arsalnaa maanan dirin fii qaryatin qaryo dhexdeed maanan dirin min nebiyin nebi meesha xadaf baa ku jiro waxay ka dhigan tahay nebi qolo umaanan dirin oo markaa ay beeniyeen fakadabahu ahluhaa nebigaas dadkii loo diray ay beeniyaan ilaa hadday taasi dhacdo intaan nebi dirno ummaddii loo diray ay beeniyaan akhadnaa waanu qabannaa baa ilaahay yidhi ahlahaa ehelkeeda qaryadaas bilba'saa'i baan ku qabannaa ba's iyo buusi baan ku qabannaa iyo wadaraa'i dhibaato faqri iyo marad iyo suul xaal xaal xaal xun waa wallaahi xaalku waa xun yahay haddii maray wada dhahaan qoladaas xaaladdu ay xumaato intaasaan ku qabannaa qoladaas nebigooda beenisay dhibaatooyin baa lagu qabtaa bu'si waa baas weeye busaarad iyo faqri iyo marad iyo suu'ul xaal ayaan ku qabannaa maxaa loogu qabanayaa loo xanuujinayaa lacallahum waxay mudan yihiin yadarracuun inay tadarrucaan yatadarracuu inay tadarucaan oo toobad keenaan oo dhahaan war dhibaatadan meel kaloo looga bixi kara ma jidhee ilaahay xaggiisa aanu noqon qoladaan waxaas waxay inoo kaga yimaadeen beenintii nebiga ilaahay aan beeninay aan nebiga ilaahay rumayno aan ilaahay rumayno aan waxaan ka noqon sidaa weeye ujeedka loogu qabanayo lacallahum yadaracuun uma intaa ka bacdi dhibaatadii markay kusii madax taagmaan oo dhibtii inta lagu qabto soo noqon waayaan qole inta dembi gashay dembigii loo ciqaabay misna noqon la qole gaaroo hore weligaa keliya hamoodin qur-aanku markaas adigana qur-aan buu ku yahay haa cid kastabuu shamlinayaa oo xaaladaa iyo sifadaa laga helo uma intaa ka bacdi baddelnaa waa bedelnay baddelnaa bimacnaa acdaynaa wey waxaanu siinay acdaynaahum iyagii waxaan siinay makaana sayi'ati sayi'ada iyo dhibaatada booskeedii alxasanata xasana iyo wanaag baan ugu bedelnoo siinay ba'sigii iyo barrihii iyo mushkiladii inta ka qaadnay baanu barwaaqo ugu bedelnay bedelnaa waan bedelnay oo bimacnaa acdaynaa ah makaana sayi'ati sayi'ada iyo dhibaatada booskeedii alxasanata baan ku bedelnay faqrigii maxaa lagu bedelay xanuunkii maxaa lagu bedelay faqrigii hodannimaa lagu bedelay xanuunkiina caafimaad baa loogu bedelay barwaaqa hadda lagu sii daayay xataa cafow waqaaluu xataa cafow ilaa ay ka tira bateen ka ziyaadeen ka kobceen barwaaqadii loo galay caafimaadka hodantinimada horumarka ilaa ay ka sii baraareen xataa cafow ilaa ay ka bateenoo waqaaluu ay dhaheen meeshay barwaaqadaana shukrinaq keeni lahaayeen oo dhihi lahaayeen a leelahay waxaan nicmaha ilaahay subxaana wa tacaala ugu shukriya ilaa dhibaatadii hore kuma kuma noqon dhibaatadii hadday ku noqon waayeen barwaaqaa la siiyey barwaaqadiina kuma shukrin markaa istidraaj iyo sabaansab weeyaan markaase waxay dhaheen waqaaluu waxay dhaheen qad massa waxaa taabtay aabbaa'anaa annaga aabbayaashayadii hore addarraa'u dhibaato iyo wsaraau barwaaqo waxdan waa caado iska jidha waxaan wax layna ku itixaamaya maaha wax xagga rabbi ka socda maaha in marna dhibaata dhacdo marna barwaaqa dhacdo waa caadada iska zamanka iyo waktiga wax gaaroo layna ka rabo dhibaatada inaan ku cibro qaadanaana ma jidho wax gaaroo shigrunaqoo layna ka rabo barwaaqadan inaan xamdi ka celinana ma jidho qad massa aabaa'ana daraau wasr weliga yaa aabbayaashaya marna barwaaqo ku jireen iyo raxmad iyo roob marna abaar iyo mushkilo ku jireen ee cid abaarta iyo dhibaatada inta toobad keenta noqonaysa ama xanuunadii ama faqrigii yaa laga rabaa ma jidha bay ka wadaan cid barwaaqadii shibrinag looga rabaana ma jidha xag rabbi wax laynu kaga itixaamayo arrinku ma aha arrintaasi sidaasay dheheen ee diinteenni hore aan ku baaqa noqonno falnabqa calaa diinina waxba meeshaan layna itixaami mayee diinkeenni horeo gaalnimadaah aan ku dheganaana weeye ujeedkood labadii arrimood midna kuma cibro qaadan faahadnaahum ilaahay wuxuu yidhi waanu qabannay baktatan kada ayaanu ku qabannay walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aysan dareemaynin halaag iyo cadaab baan si degdega faj'ah ugu qabanay wahum laa yashcuruuna waa maxay min xayu laa yadruun meelaysan ka filanayn baa ciqaabkii loo soo dhex marshi oo lagu qabto waxaa marka jiraa la yidhi sideedaba dhibaatooyinka marka la keeno ilaahay keeno dhibaatooyinku waxyaalaha qofka layliga uu ka qaato qofka soofeeya oo qofka kooraska ka saara wey inuu qofku dareemo dhibaato uu soo maray ama dhibaato uu markaa ku jiro oo markaas ka celiyo toobadkeen iyo noqosho iyo rabbi xusuustiis hadday xanuun tahay hadday abaar tahay hadday faqri tahay hadday colaad tahay waxyaalaha mashaakilaadka noocaasoo dhacaya dadka waxyaalaha lagu layliyo weeyaan waxaa loogu qabanayaa inay noqdaan weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow anna ahla alquraa magaalooyinka iyo qaryadaha ee kuwii u ehelka ahaa aamanuu hadday rumayn lahaayeen oo wattaqow ay dhowrsan lahaayeen oo cabsan lahaayeen maxay ka cabsanayaan kufriga iyo macaasida iska ilaalin lahayn magaalooyinka waa kuwe walow anna ahla alquraa intaa nebi soo sheegnay oo ummad loo diray ummadahaas magaalooyinkoodiiyo dadkii ehelka u ahaa hadday iimaan yeelan lahaayeen gaalnimada iyo macaasidana iska ilaalin lahaayeen oo in allaal intii magaalo laga soo khisooday ah iyo waxaa lagu leeyahay wax kasta oo waxaa la mid ah wax kasta oo waxaa la mid ah magaalo ka soo jidhaba kuwii hore waaba laga hadlayaa kuwa kale oo dambe waa la mid ummad meel degan miyi iyo magaaloba walow anna ahla alquraa magaalooyinka iyo qaryadaha iyo deegaanada la degan yahay kuwii ehelka u ahaa aamanuu hadday rumayn lahaayeenoo wataqoo cabsan lahaayeen lafataxnaa oo aan la shadin iyo iyadoo la shadaba lafataxnaa lafataxnaa waxaanu furi lahayn calayhim dushooda barakaatin barakaad ayaanu furi lahayn min asamaa'i xagga samada iyo walardi xagga ardadaba hadday iimaan laga heli lahaa ummadaha meelaha degan waxaanu u furi lahayn barakaat min asamaa barakaatu samaa waxaa la yidhi waa roob iyo walarda ardada barakaadkeeduna waa maxay waa fimaarta iyo miraha iyo dhirta iyo barwaaqada soo baxaysa waxaa loo furi lahaa abwaabu samaa'i walard ardooyinka iyo cirarka albaabadooda risqi iyo barwaaqay ka dhirgi lahaay samadaasi waa wax sida aabbihii oo kale ah ardaduna waa wax sida hooyadii oo kale ah barwaaqadaasaa dhankasta looga keeni laha walaakiina kadabu way beeniyeen rusushii ilaahay bay beeniyeen iyo aayaadkii faahadnaahum ilaahay wuxuu yidhi waanu qabannay bibaan baanu ku qabannay kaanuu ahaan jireen yagsibuun bisababi maa kaanuu yagsibuun waxay kasbadeen darteed macaasi iyo xumaana ayaanu la ciqaabnay ilaahay cidna ma dulminayo waxaa loo halaagay waa bimaa kaanuu yagsibuuna wixii ahaayeen kuwa kasbada wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afa amina ma aamin noqdeen ahlulquraa qaryadaha ehelkoodu ma ka aamin noqdeen an ya'tiyahum inuu u yimaado hum iyaga ba'sunaa baaska yagu bayaataa hameen bayaat bimacnaa leyla xilli hameena in cadaabka yagu u yimaado mayay ka aamin noqdeen walxaal hum naa'imuuna iska hurdaan in cadaabka yagu guuro ugu yimaado mayay ka aamin noqdeen wahum naa'imuun iyagoo iska hurda aw aamina mise ka aamin noqdeen ahlulquraa qaryadaha ehelkoodu an yaatiyahum inuu u yimaado baasunaa baaska yagu inuu u yimaado duxan barqinkii duxana waa maxay waxa wey nahaara maalinkii inuu yimaado walxaal hum iyaguna yalcabuun iska caycayaarayaan caycayaarta waa maxay qof kastoo waxaa la yidhi wixii ilaahay ugu talagalay aan ku hawlanayn oo camalkii ilaahay u diray camal aan ahayn oo shaqo aan ahayn ku shuqloon waa qof iska caycayaaraya waxaa doonta qabo oo ciyaartan kale keliya hamoodi waxa weeye wax kastoo ilaahay kuu diray markii aadan ku jirin qofkaasi waa qof cayaar iskaga jira wey war waxaan laguma abuuran war waxaan laguguma talagelin war waxaan laguma dirin hawl kala haysaa soo maa wahum yalcabuun sidaa wey afartan hamze oo isku xiga afa amina kow iyo awa amina labo afa aminu saddex iyo mid kale intaasba awalam yahdi oo ka sii dambaysa intaas sifaamkaas labana waaw baa ka dambaysa labana fa mid kastaaba waawdaas iyo faadaasi waa xarfun min xuruuf alcadfi weeyaan u fiirsa marka afa aamina ahlulqura mayay ka aamin noqdeen an yaatiyahum inuu yimaado ba'sunaa bayaatan hameen walxal hum naa'imuun ilaa dadku barbay seexanayaan bal iyagoo iska horda haddii ilaahay baaskiisa iyo cadaabku u yimaado bal maxaa maxaa ka badbaadaya waa waxba ma ka aamin noqdeen awaamina ahlulqura mayay ka aamin noqdeen an yaatiyahum ba'sunaa inuu yimaado duxaa maalin walxaal hum iyagu yalcabuuna iyin kuwa iska caayaaraya afaaminuu mayay ka aamin noqdeen makrallaahi ilaahay makrigiisa mayay ka aamin noqdeen falaa yaamanu kama aamin noqdo makrallaahi ilaahay makrigiisa iyo dhagartiisa kama aamin noqdo ila alqowmu qowmkii mooyaane alkhaasiruun ee khasaaray ilaahay makrigiisa waxaa ka aamin noqda kuwa kuwa khasaaray qofka xataa hadduu cibaadaysanayo oo ahlu daaco yahay baqdin baa ku jira waa baqaya ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa iyo makrigiisau ka baqaya waxa weeyaan marka kuwa ka aamin noqda makriga ilaahay ciqaabka ilaahay halaaga ilaahay waxa weeyaan waa kuwa khasaaray weeyaan waa kuwaasi akhasa min albahaa'im baa la yidhahdaa xayawaanka xataa waa ka sii liitaan ha xayawaanka noolaha bahaa'imta way ka sii liitaan baa la yidhahda waxa uu yidhi xasan lbasri almu'min yacmal bidaacaat qofka mu'minkaa daacooyinku la yimaadaa wahuwa mushfiq isagoo baqaya alla ma lagaa aqbalayaa soonka alla ma lagaa aqbalayaa salaada sidii la rabay ma ula timi ma saxday yaa ma isilaalisay xalaal ma ku afudhay qofku waa baqayaa khaaif wejil weeyaan faajirka ka war qofka faajirkaa yacmal bilmacaasi macaasidou la yimaadaa wahuwa mudma'inun aamin isagoo iska degan iska xasiloon aamin ah aan meelna walbahaar ka haysan buu fisqigii iyo xumaantii iyo balaayadiina samaynaya waxba cabsiga kuma jiro waa faajir awalam yahdi awalam yatabayan awalam yahdi bimacnaa yatabayan inay tahay ama yubayin inay tahay ama yatadix inay tahay awgeed yahdidaani macnaheedu baa liladiina laamta loogu dara awalam yahdi yatabayan mayaysan u caddaan liladiina kuwa yariuuna alarda ardada dhaxlaya ama dhaxla min bacdi ahlihaa ardadaa ehelkeedii dabadeed kuwii deganaan jiray dabadood kuwa dhaxlay dhulkii ee camiraya iyagoo og dhulkan ka hor iyaga ka hor ummado kale inay joogi jireen ma waysan u caddaan allow nashaau aan hushaaniya low nashaau haddaan damacno asabnaahum inaan ku asiibi lahayn bidunuubihim dembiyaashooda sidaa mayaysan u caddaan wey awalam yahdidaas yatabayan mayaysan u caddaan waxay ka dhigan tahay isaabatuna bilcadaabi ku asiibidanada cadaab aan ku asiibayno maysan u caddaan liladiina kuwa yariuuna alarda ardada dhaxla min bacdi ahlihaa dhaxla ehel joogi jiray dabadeed allow nashaau shaanigu inuu yahay low nashaau haddaan damacno asabnaahum bidunuubihim inaan ku asiibi lahayn dembiyadooda ku halaagi lahayn wey sidaan kuwii ka horreeyay u halaagnay ilaa iyagaba umadan la halaagay dabadood bay hadda dhulkii joogaan wixii ku dhacay way og yihiin in la baabi'iyey wanadbacuu calaa quluubihim wanadbacuu wanaxnu hanagu nadbacu waanu khatimaynaa calaa quluubihim oo fahum laa yasmacuun wanadbacudan horay ha ku xirin haddaa horay ku xidhid macnahaan loo socon baa soo baxaya wanadbacdaani waxa weeyaan haddii horay lagu xiro waxaa imaanaysa inaan qalbiyaashoodii la daabicin taasna maaha quluubtoodii kuwan waa la daabacay waa la khatimay waa la daboolay wey waxay ka dhigan tahay wanadbacu jumla mustaanaf bilaabo wanadbacu wanaxnu anagu nadbacu calaa quluubihim qalbiyaashooda ayaanu daboolaynaa oo fahum iyagu laa yasmacuuna ma maqlayaan laa yaqbaluuna mawcidatan wey wacdi ma aqbalayaan samaaca qabuuli marka wanadbacu aw nadbacuna waa leeyihi asabnaahum bidunuubihim wanadbacu aw nadbacu calaa quluubihim oo fahum laa yasmacuun darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab